asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa madasha lixdanka oo aalaaba aad kala socotaan wararka barnaamijyada markaa quseeyo soomaaliya iyo soomaalida sidii intiina badan baa la socoteen saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa magaalada nairobi xarunta dalka kenya ka socday shir laba geesood ah oo u dhexeeyo beesha degta gobolka gedo iyo dowladda kenya kaasoo ugu dambeyntii maanta gelinkii dambe xilliga geeska africa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban toddoba qodob haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno waxaan qadka taleefonka la tiigsanay afhayeenka ergada beesha sade ee shirkaasi ka qeyb galay waa injineer maxamed cumar cilmi oo loo yaqaano dhegaweyne oo si toosa qadka taleefonka magaalada nairobi kaga jiro marka hore injineera kusoo dhawow madasha lixdanka cabdirasaaq aada iyo aad baad umahadsan tahay marka horeysa waxaa salaamahayaa dadweynaha soomaaliyeed ee ku jira madasha lixdanka wakti dambe aniga ii tahay habeenimaha laakiin waxaa laga yaabaa dadweynaha soomaaliyeed hadka ku jira inay qaarkood gelin hore u tahay qaarna gelin dambe qaarna habeen wakti kastoo ay tahayba dhammaantood waa salaamahayaa sidoo kale waxaan u mahad celinahayaa halkaan asna ka salaamayaa asdina ishuudi waana mahadsantihi walaal injineer maxamed haddaad si guud oga waranto warmurtiyeedka toddobada qodob ka kooban ee oo shirkii saddexda maalmood nairobi dhinaciina iyo dowladda kenya u socday aada soo saarteen
marka u horeysa waxaan jeclaan lahaa inaan sharaxo shirku muxuu ahaa waxaa laga yaabaa warar badan oo laisla dhex maray in ay dad badan oo soomaaliyeed ku confuse garoobeen ama ay ku wareereen shirkan wuxuu ahaa shir ay yeelatay beesha sade oo ay kaga tashanaysay arrimaha gobolka gado ahaadeen kuwa nabadgelyada dhaqaalaha maamul wanaagga iyo horumarinta intaba isla markaana waxaa qeyb ka ahaa shirka dowladda kenya oo marna shirka martigelisay marna wadahadal xad dheer oo ay la leedahay gobolka gado oo afar boqol iyo siddeetan kilomitir gaaraya ku khasbanaatay inay maxaan ku rahdaa ay kala hadasho arrimaha nabadgelyada horumarka iyo daris wanaagga intaba marka shirku wuxuu isugu jiray dhinacna dowladda kenya wadahadal la lahayd beesha sade dhinacna beesha sade ayaa arrimahooda ka wada hadlahayay iyo sidii ay deegaankooda udheflo u horumarin lahaayeen nabadgelyadiisa dhaqaalihiisa horumarkiisa iyo maamul wanaagiisa marka shirka asalkiisa sidaas yuu ku saabsanaa waxyaabaha aanu shirka looga hadlay kolley waxaan filayaa inaad toddobadii qodob ad aragteen haddii aad aad dooneysaan inaan akriyo waa idiin akriyi karaa haddii dadku ka wada dharagsan yihiinna qodobkii ay su-aal uga bahdaan waan uga jawaabi karaa laakiin asalka shirku sidaas waan usoo laabanaynaa dhinacan wadahadallada dowladda kenya aan la gasheen bal warmurtiyeedka haddaan usoo laabanno toddobada qodob si gaar ah dhowr qodob oo muhiimad gaar ah labaa ku jiro sida qodobka in la sameeyo golo guurti oo joogto ah marka golaha guurtida maxay tahay ujeedada loo asaasayo iyo shaqooyinka ay qaban doonaan
walaale markii shir ku furmay shirka horta waxaa kasoo qeyb galay ugaaska guuda beesha sade ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas farsi waxaa sidoo kale kasoo qeyb galay rag siyaasiyiina oo soomaaliya oo dhan caanka ah oo uu kamid yahay prime ministerkii hore cabdiweli sheekh axmed iyo prime ministerkii hore saacid faarax garaad shirdoon sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay xubna dowladda federaalka baarlamaanka federaalka soomaaliya ku jira oo uu kamid yahay xildhibaan maxamuud cali magan cabdirashiid xaaji deerow iyo aadan sadiiq ganacsato aqoon-yahano nergarad kaabaqabiilo uu kamid yahay suldaan shaalle cibaad marka maadaama qeybaha beesha oo dhan qeybaha bulshada beesha oo dhan ay shirka kasoo qeyb galeen waxaa laisla falanqeeyey waa maxay dhibka jira ee beesha haysta waxaa soo baxday in ay jirto baahi in loo qabo in la aasaaso ama la mideeyo golaha guurtida golaha dhaqanka ee beesha sade sidaa daraaddeedna ay laga maarmaan tahay in shir lagu qabto gobolka gaba gudihiisa la isugu keeno dhammaan suldaanada nabadoonnada iyo qabaqabiilada beesha laguna dhiso golo guurti ama golo dhaqan oo beesha sida ay leedahay uuna shir guddoomiyo ugaaska guud ee beesha sida ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xersi ayna noqdaan hay-adda ugu sarreysa ee qaadata go-aanada ugu dambeeya ee beeshu ay qaadanayso dhinaca marka kale baahida loo qabo baahida loo qabo waxay ahayd een, waxaa muuqata inaysan jirin maamul lagu midaysan yahay oo beeshu ay leedahay Eh, sax ugaaska beeshu waa jiraan nabadoonada beeshu waa jiraan s- suldaanada waa jiraan laakiin in loo dhiso body guud hay-ad in loo dhiso ay maxaan ku rahda shaqadii ay lahaayeen ay ku qabsadaan si wada jirana ay ugu wada shaqeeyaan marka arrinta ma laisdhihi karaa eh, waxaa soo dedejiyey maadaama hadda eh, dowladda federaalka eh, ma- marxaladii ugu dambeysay ee kala guurka la gelayo oo madaxda dalka lasoo dooran doono oo waktigii dowladda federaalka uu gabagabo marayo eh, oo oo boqol iyo soddon iyo shantii oday oo oo asalka ahaana ay soo xuri doonaan xildhibaanada arrintaa eh, waxay la xiriirtaa ma lais odhan karaa soo xulitaanka xildhibaanada eh, imaan doono Eh, maya arrintaas calaaqa toosa lama laha Eh, sababta waxaa waye beesha eh, baahi badan bay u qabtay in maamul ay u midaysan tahay iyo golo guurti ay u midaysan tahay iyo golo siyaasadeed ay u midaysan tahay intaba la dhiso marka arrintani arrin soo degdegtay maaha waa arrin lix iyo labaatan sano dib u dhacday oo ay ahayd sanadkii kow iyo sagaashankii markii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay burburtay in la dhiso Eh, beeshan oo weligeed ku tiirsanayd eh, dowladda oo ahayd dad mar walba u hoggaansama danta guud iyo soomaalinimada Eh, waxay kaliftay in dib u dhac fara badan uu ku yimaado marka arrin soo degdegtay ma aha eh, waxaa weeye arrin aada u dib dhacday lagama maarmaana ay noqotay inaan haddii aan la samayn aysan suuragal ahayn maamul lagu midaysan yahay inuu shaqeeyo Eh, nabadgelyada in la sugo aqoonta iyo caafimaadka wax laga qabto horumarin iyo jidad iyo maxaan ku raha shaqo abuurisna la gaaro marka waa arrin soo horumartay maaha waa arrin dib dhacday Eh, nasiib wanaagna waa laga gaaray oo hadda waxaa muuqatay baahideedii waxaana rajaynayaa inay sida ugu dhaqso badan oo aan soddon beri ka badan in lagu soo dhiso Eh, injineer maxamed haddaan ku weydiiyo qodob kale oo warmurtiyeedka ku jiray oo aad ugu baaq aad ugu baaqdeen dowladda federaalka soomaaliya dowladda kenya iyo beesha caalamka inay si toosa u taageeraan arrimaha horumarinta iyo arrimaha nabadgelyada maamul wada- wanaagga eh, gobolka gedo gobolka gedo waxaan ognahay inuu ka tirsan yahay eh, maamul goboleedka jubbaland marka marka gobolka gedo keliya eh, eh, warmurtiyeedka uu kusoo baxay aaway eh, eh, eh, roolkii eh, maamul goboleedka jubbaland soo arrimahan inay jubbaland dowladdaas qabato soo ma ahayn cabdirasaaqo waa su-aal aada u wanaagsan Eh, waxaan rajaynayaa sida ugu daacadsan inaan uga jawaabo Een, beesha sida waxay degtaa gobolka gedo waxay degtaa gobolka jubbada dhexe waxay degtaa gobolka jubbada hoose hase yeeshee arrintan waxaa lagu soo koobay gobolka gedo Eh, sababta jubbada gobolka gedo loogu soo koobayna waxay ahayd eh, gobolkaas wuxuu ahaa gobolka keliya aan cidilo degin oo majority-ga ama absolute majority-ga uu yahay beesha sida Een, waa sax dowladda jubbaland bay gobolka gedo wuxuu ka mid yahay saddexda gobol ee maamul goboleedka jubbaland laakiin waxaad og tahay dowladda kenya inay iyadu xiriir dhowna la leedahay wax ka soo dhistay ciidamadeedu ay joogaan magaalada kismaayo oo caasimada gobolka jubbada hoosa gacan saar fiicanna ay la leedahay Een, marka haddii ay jiri lahayd in dowl maamulkaasi uu yahay maamul effective oo wax qabta oo dadkiisa ka warqaba oo deegaankiisa ka warqaba ee, dowladda kenya baahi uma qabi lahayn inay beeshiisada la kulanto marka halkaas ee, cillad annaga naga timid maahana waa cillad maamulkaas uu leeyahay mana aha wax annaga hadda aan leenahay maamulkaa kama tirsana beeshu beeshu maamulkana waa ka tirsan tahay ee, gobolka gedana jubbaland buu ka mid yahay laakiin ee, ama dowladda federaalka oo muqdisho ka jirta ha noqoto ama midda kismaayo ka jirta ha noqote midkoodna wax shaqaa kama qabto deegaankan Ah, mid amni ha noqoto mid maamul iyo wanaag ha noqoto mid dhaqaale samayn ha noqoto mid horumarineed ha noqoto marka taasaa waxay keentay in dowladda dariska ahi ay si saxa ula kulanto dadkii eh, dariska la ahaa oo dhibku ay- iyaga wada quseynaya inay kala hadasho ma- laakiin ma- ma- maxamed ma waxaad leedahay eh, waxaan ognahay eh, beesha caalamka inay eh, deeqo kala duwan eh, ugu- mar walba ugu deeqdo hadday ahaan lahayd in eh, dowladda jubbaland laga taageero dhinaca booliska dhinacan isku dhafka ciidamada waxaa leeda dee deeqaha dowladda jubbaland loogu deeqo gobolka gedo wax kasoo gaara ma laha
anigu ma garan karo hadda waxa ay dhan tahay deeqaha jubbaland ay hesho laakiin waxaan keliya caddayn karaa wax deeqa oo gobolka maamulka jubbaland uu gaarsiiyey gobolka gedo inaysan jirin marka dabcan dadka mas-uuliyiinta ka jubbaland bay tahay in la weydiiyo haddii deeqa la siiyo meesha ay geeyeen laakiin anigu waxaan ku caddayn karaa inaysan jirin wax deeqa oo jubbaland ay gaarsiisay gobolka gedo dhinaca kale dhowaan waxaan ogeyn in beesha degta gobolka gedo iyo hoggaanka ugu sarreeya jubbaland in heshiis toban qodob ka kooban ay dhowaan magaalada kismaayo ku gaareen qodobkaana waxaad moodaa si gooni ah in gobolka gedo uu leeyahay in deeqaha si toos ah aan meelna loo soo marin oo gobolka gedo markaa hay-adaha caalamiga iyo dowladda kenya iyo dowladda soomaaliyaba ay usoo gaarsiiyaan marka muxuu u dhimi karaa heshiiskii dhowaan aada la gasheen hoggaanka jubbaland iyo heshiiskan hadda dhinacan kenya ay beeshu qodobadan kasoo saartay oo oo shirkan labada weji ka kooban muxuu u dhimi karaa ay kula tahay
maya waxba uma dhimi karo maxaa yeelay shirku wuxuu taageeray heshiiskii dhowaan beesha iyo maamulka jubbaland ay gaareen weliba wuxuu adkeynayaa in la fuliyo qodobadii lagu heshiiyo sida ugu dhaqso badan loo fuliyo si isu soo dhowaanshaha iyo wada shaqaynta iyo horumarka iyo amniga intaba ay wax uga qabsoomaan marka isma diidayaan haddii maamulka jubbaland ay fuliyaan qodobadii lagu wada hadlay hafilaya waxyaaba fara badan baa qodobadii lagu heshiiyey beesha lagula heshiiyey haddii ay fuliyaan hafilaya waxyaaba badan baa fududaan kara shirkuna aada buu shirka heshiiska usoo dhaweeyey wuxuuna weliba dhiiri gelinayaa oo adkeynayaa in la fuliyo dhammaanba qodobadii lagu heshiiyey maamulka jubbaland heshiiska ay la galeen beesha inay fuliyaan marka wax iska horimaada kama arko halkan waxaa weye dowladda kenya waxa ay kala ha beeshu waxay ka codsatay dowladda kenya waxaa weye maadaama baahi ay jirto maadaama nabadgelyo darra ay jirto maadaama aqoon darra ay jirto maadaama horumar la-aan iyo dhaqaalo darra ay jirto dowladda federaalka muqdisho ka dhisan iyo midda jubbaland dowlad goboleedka midkoodna aysan waxba soo gaarsiin halkan in si deg dega loo soo gaarsiiyo dadkan kaalmo dhaqaale mid horumarineed iyo mid amniga lagala qayb qaato intaba marka baahidii unbaa la cabiray hadda wax diidma iyo iska hornimaada kama dhex arag dhegeystayaal weli waxaa nagala socotaan madasha lixdanka waxaana maanta marti noogu ah afhayeenka ergada beeshada ee shirkii dhowaan kusoo gabagabay magaalada nairobi ka qayb galay waa injineer maxamed cumar cilmi oo loo yaqaano dhegaweyne injineer waxaa noo sheegtay shirka inuu laba weji ahaa wejina uu ahaa mid ay u dhexeey beeshada gudaheeda midna dowladda kenya iyo beeshada marka dhinaca kenya maxaa ka ka wada hadlayseen oo qodobada ugu muhiimsan haddaad noo soo koobi dhinaca kenya waxaan ka wada hadalnay dabcan ayagu waxay soo gudubsadeen baahidooda baahidooduna inta badan waxay ka hadlaysay arrimaha amniga annaguna waxaan u gudbinay baahideenna oo ah maxaan ku rahdaa development iyo amniga laftiisa intaba waxaana isla garanay inaanu ka wada shaqayno arrimaha nabadgelyada horumarinta maxaan ku raha xiriir wanaagga iyo inay isufurnaanta borderku u ahaado mid maxaan ku rahdaa dadku si xurmo siman ama dhig isu ah ay isugu gudbaan aysan noqon marka dadka dhinacayay kasoo gudbayaan inay dhibaato la kulmaan oo dhanka kenya usoo gudbaan marka marka waxaa jira qodobo marka labada dhinac ay kala seexideen maya wax heshiisa oo aanu kala seexanay ma jirto laakiin waxaanu principally ku heshiinay inaanu wada shaqayno aanu ka wada shaqayno dowladda kenyana ha naga siiso inay developmentiga ha noqoto jidad la dhiso ha noqoto maxaan ku rahdaa barnaamijyo kale oo shaqo abuurisa ha noqoto inay nagala qayb qaataan waxyaabaha daruuriga sida waxbarashada iyo caafimaadka arrimaha amniga intaba inay maxaan ku rahda dowladda kenya garab naga siiso iyo xataa dhisidda maxaan ku rahdaa maamul local governanska ama golaha guurtida shirkiisa ha noqoto waxyaabahaan u baahannahay inay dowladda kenya naga garab siiso annaguna aanu dowladda kenya xiriir wanaagsan oo dhow la yeelano oo ka wada shaqeyno wixii concernkooda ah injineer maxamed dad badan ayaa qabo marka aad fiirisid dowladda kenya waa dowlad soomaaliya haddii la eego dowlad dhexaa jirto oo federaal ah oo muqdisho marka xarunteeda ay tahay maamul goboleedna waa jira oo gobolka gedo uu ka tirsan yahay marka dadka idinku dhaliilayo in waajibaadkii ay dowladda federaalka lahayd in qabiil ahaan aad adinku hawshii aad gacmaha kula jirtaan maxaa dadka arrintaa maxaa ka leedahay taanana waxaa weye laba qof haddii ay isqabtaan qofna waa waa victim dhib baa gaara qofna waa qofkii dambiilaha wax geystay marka waxaan mood waxaad moodaa in qofkii dhabanihii la dhaliilayay labadii kun laga soo bilaabo arte dowlad soomaaliyeed oo kumeel gaara la dhisay ilaa ay usoo gudubtay dowladda federaalka hadda dhisan mas-uuliyadda dowladdaasi saarnayd iyo dhaqaalihii faraha badnaa ee international community ay ku bixinaya inta waxaa je cadaalada loogu qaybiyo gobolada dalka dowladda federaalka ay muqdisho ka jirtaa ma jiro ischool ay finance garaysay mid ay dhistay iska dhaafa kuwa dhisan saboortka ma helaan isbitaal ay caawisaa ma jiro siday dhistay ma jiro askari mushaarkiisa oo boliisa oo hadda la yaqaano oo effective oo shaqeeyaa ma jiraan maamul macna loo ay training u sameeyeen ama dadka local ay ka caawiyeen inay maamul nidaam samaystaan ma jiro sidaa daraaddeed dadkaasi ayagaa gabay mas-uuliyaddoodii marka ma aha inaan annaga nalagu eedeeyo after lix iyo labaatan sano kadib oo lix iyo toban sano oo ka mid a aanu sugaynay dowladda dheh inay wax ka qabato maxaan ku rahda shaqadii u taallay ummadda dadkana dhalinaya waxay sugahayaan inaan baaba-ano oo deegaankan dadku ay ku dhammaadaan oo gobonimadoodii iyo dignatigoodii iyo xurmadii ay iyo isku kalsoonidii qof ahaanada lahaayeen ay ka dhunto dowladdaasi ayadaa gabtay shaqadii loogu talagalay sidaa oo tahayna dowladda kenya waxyaabaha alaaqada la leh in ay dowladda dhexe kala hadasho sida hadday noqoto xuduudaha oo kaleeto haddii wax dhisbuuda ay ka jiraan hadday noqoto hawada wixii alaaqa lale waxaasoo dhan waxaan u daynay dowladda dhexe soomaaliya inay kala hadasho annagoo og inay dayacday oo maxaan ku rahdaa horeyna loogu eedeeyey badaha birigana aysan waxba ka qabanin soomaalida kalena waxay oo nala midka ahaydna laga bilaabo sagaashan iyo labadii iyo sagaashan iyo saddexdii ayay samaysteen maamulo waxa hadda annagu aan ka hadlayna lix iyo labaatan sano oo aanu sugeynay in dowladda dhexe oo muqdisho ka jirta ay qabato marka de haddaan ummadda aysan nagu eedeyneyn maxaad isu daba qabanaysaan dayacaaddu halka ay ka jirta inay eedeeyaan baa quman
qodobka hadda soo qaaday oo ah dhinaca xuduudaha waxaan ogeyn qodobkan soo noqnoqday oo derbiga dowladda kenya ay rabto xuduudda dheer ay la leedahay waddanka soomaaliya waa tii horay arrinta khilaaf uga dhashay oo dowladda kenyana ay derbigii markaa ka bilaabanaya magaalada balaxaawo ay joojisay wasiirka arrimaha gudaha dowladda kenya shirka markuu idiin furayey qodobkaa wuu soo hadal qaaday oo wuxuu yidhi derbiga sidii horeyba loogu talagalay dhismihiis waa sii soconaya bal arrintaa bal ka waran oo waxaa leeyahay dowladda kenya beesha waxay kala hadashay in derbiga ay ay la dhiso beeshuna waa ogolaatay ba baraha bulshada ay ku kulanto aada looga hadalhayay maalmihii ugu dambeeyey bal qodobkaa ka waran arrinta xalayna waan warbixin baan ka bixinay mas-uuliyiin badan baana ka hadashay haddana waan ku celinayaa ka hadalka derbigaas wuxuu noo ahaa oo keliya statementigii wasiirka uu sameynayay in yar oo uu kaga dhex daray uuna markii habka u dhigahayay ahayd inuu assurance ku siiyo dadka fadhiyey shirka in derbigaas uusan ahayn mid dhib u geysanayo kamaanaan naqaashin kamaanaana wada hadlin wax heshiisoon ka gaarnayna ma jiro marka opinionka dadkii meesha joogay iyo beesha sane guud ahaanba laga hadlana caawe kow arrintani arrin qabiil u taalla maaha waa arrin dowladda dhexe oo muqdisho ka dhisan u taalla oo mas-uul ay ka tahay iyadu inay xuduudaha waddanka ilaaliso labo uma aragno derbigaasi inuu xal yahay maxaa yeele dowladda kenya waxay sheegtay derbiga sababta ay u samaynaysay inay tahay inay kaga hortagto dad raba inay weeraro ka geystaan waddanka kenya baraan toddoba boqol oo kilomitir oo derbi ah uma malaynayno marka hore inay saalan tahay dhisidiisa marka labaadna derbi inuu dad celin karo marka saddexaadna wuxuu abuurayaa cadaawad hor leh oo dadkii reer baadiyaha reer guuraaga ahaa iyo isu socodkii sidaad ogtahayba beesha qaybo badan oo ka mid waxay degaan waa dad kenyaati oo kenya gudaheeda degaan qaar waxay degaan maxaan ku dhaha qaarna gobolka gaday degan yihin annaga uma aragno derbi la dhisaa inuu xal yahay ku- kulamaanan heshin dowladda kenya kamaanan wada hadlin dhaqanka iyo dabeecadaha beesha lagu ihaana kama mid ahaba inay waddanka dhulkiisa iyo bandiisa iyo samadiisa midnana ay compromise ka gasho marka arrintaas waxaan u malaynayaa waa wax laga soo abaabulay xamar waxaana xogana waxaa jira rumarisa oo adag oo oranaya in maamulka muqdisho ka jira uu saxiixay derbiga in la dhiso laakiin hadduu saxiix hadduusan saxiixanba annaga ma ogolaanto kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ergada beeshisada ee shirkii dhowaan nairobi kusoo gabagaboobay oo si toosa qadka magaalada nairobi oga oo oga jiray waa maxamed cumar cilmi oo loo yaqaano dhagaweyne aada iyo aad baad umahadsan tahay injineer adaa mudan walaal